bismillaahi araxmaani iraxiim kulanti wacan oo wanaagsan khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhagaysanayo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin sabtiha taariikhdu ay ku astaysan tahay siddeed iyo tobanka bisha februari sannada labada kun toddoba iyo tobanka kusoo dhowaada dhegeysiga warka raadiyo wardheer oo dhan tagsiilayaasha ka shaqeeya garoonka diyaaradaha ee aadan cadde ayaa saaka loo diiday in ay galaan garoonka iyo agagaarkiisa waxaana ay ka cabanayaan ama ay cabasho ka muujiyeen go-aankan ka soo baxay maareeyaha garoonka diyaaradaha ee aadan cabdulle international airport ee magaalada muqdisho qaar ka mid a tagsiilayaashan oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa ay tilmaameen in dhibaato uu ku yahay howlahoodii shaqo ay ka hayeen halkaasi maareeyaha garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho ayagoona ku eedeeyey in shakhsiyaad gaar ah uu wax la doonayo gaar ahaanne gawaari dhowaan laga hirgeliya garoonka oo shakhsiyaad si gaar ay u leeyihiin kuwaasi oo ka qaadaya isgoyska kilomiter for dadka doonaya garoonka diyaaradaha sidoo kalena geynaya ilaa iyo gudaha garoonka lacag aada u fara badan ayaana dadkaasi inta badan laga qaadaa taas oo u dhexayso toban dollar ilaa iyo kow iyo toban dollar oo lacagta maraykanka ahuna dhigata shilin soomaali ahaan lacag kor u dhaafaysa laba boqol iyo afartan kun oo shilinka soomaaliga dowladda federaalk ah ayaa ugubaay ugu baaqeen in ay soo farageliso arrintan haatan ka taagan garoonka diyaaradaha ah oo u dhexaysa tagsiileyda iyo sidoo kale maareeyaha garoonkaasi kuwaasoo tilmaamay in ayagu maalin waliba laga qaado lacaga canshuur ah oo ay ka qaado dowladda hoose taasoo haatan keentay mar kale in caqabad ay kala kulmaan howlahoodii shaqo sida ay sheegayaan waxa ayna ku doodayaan in aysan macquul ahayn in iyada oo laga qaadayo canshuur haddana halkii ay ka shaqaysanayeen loo diido inay ka howlgalaan magaalada muqdisho waxaa ka shaqeeya kumanaan gawaarida sida gaarka sida tagsiyada iyo mootobajaajka kuwaasoo maalin waliba lacago laga qaado haddana waxay ka cabanayaan in aysan helaynin cadaalad ay kaga shaqaysaan gudaha dalka soomaaliya sidaa ay ku warameen tagsiireydan maray la hadlayeen bahda warbaahinta wararka naga soo gaaraya magaalada cadaado ee xarunta ku-meel gaarka ee maamulka galmudugna waxa ay sheegayaan inay soconayso qabanqaabada qabsoomidda doorashada madaxweynaha maamulka galmudug oo xildhibaano baarlamankaasi ka tirsan horay xilkii madaxtinimada ay sheegeen inay kaga qaadeen cabdikariin guuleed iyadoona sidoo kale ay tilmaameen haatan in mar kale cadaado ay ka dhici doonto doorashada madaxtinimada maamulkaasi sida guddiga doorashada loo xil saaray ay sheegeen ilaa iyo lix ruux ayaa haatan u ah murashaxiin qabashada xilkaasi iyadoo sidoo kalena guddiga uu sheegayo inuu qabsoomi doono doorashadan maalinta biro oo taariikhda ay ku astaysan tahay sagaal iyo tobanka bishan maxamed geele ayaana sidoo kale sheegay inay rajaynayaan maalinta beri ah in si ay xor ah ay u dhacdo doorashada madaxweynaha galmudug oo xildhibaano gaar iyo konton iyo afar horay ay xilka madaxtinimada maamulkaasi kaga tuureen cabdikariin xuseen guuleed oo ay ku eedeeyeen inaan u gudan howlihii loo igmaday maamulka galmudugna ay u dhiibteen balse lama oga waxyaabaha ka imaan kara doorashada biri lagu waday inay ka dhacdo magaalada cadaado ee xarunta kumeelgaarka ee maamulka galmudug ayadoo weli cabdikariin guuleed uu sheegaya inuu yahay madaxweynaha maamulkaasi halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaan waa raadiyo wardheer ciidamada ammaanka ee dowladda soomaaliya ayaa ruux rayid ah ku toogtay nawaaxiga trebiano ee degmada hodan waxaana wararku inta ay ku darayeen ruuxan in dhaawacu soo gaaray rasaas ciidamadu ay ridayeen taasoo u muuqanaysa mid ay waddada ku furanayeen mid ka mid ah askarta la socotay gaari ay wateen ciidamada ayaa waddada mashquul ah awgeed rasaas ku furay waxaana ay rasaastii madaxa uga dhacday qof ka mid ahaa shaqaalaha dhismooyinka ka shaqeeya ee halkaasi xilligaasi ka waday howlo shaqo shaksigan ay xabadda ku dhacday ayaa waxaa la sheegay inuu ka shaqaynayay daarta dahabshiil ay ku leedahay trebiyaneh ee dhinaca degmada waaberi waxaana loola cararay durbe isbitaalka daarulshifa waxaana la sheegaya haatan xaaladiisu inay tahay mid aad u adag ciidamada falkan geystay ayaa warar aynu helayna waxay tilmaamayaan in gacanta lagu dhigay inkastoo aynan weli ka hadlin saraakiisha ciidanka ammaanka ee dowladda soomaaliya inta badan magaalada muqdisho xilliyada ay jaam ka noqoto waddada waxay ciidamada adeegsadaan rasaas ay ku kala erayaan gawaarida inta badan mashquulka ka dhiga waddadaasi maka almukarama taasoo sababta khasaarooyin kala duwan oo dadka rayidka ka soo gaara rasaasta ciidamada ay furayaan ciidamo la sheegay inay ka tirsan yihiin militariga soomaaliya ayaa gobolka shabeellaha hoose gaar ahaana inta u dhexaysa wallaweyn iyo sidoo kale tafsiila waxa ay ku kufsadeen dumar saarnaa gaari nooca caanaha ka keena deegaanadaasi ah ee kaasoo kusoo jeeday magaalada muqdisho mid ka mid ah ehelada haweenkan la kufsaday oo la hadlayay warbaahinta ayaa sheegay in gabdho ay ehel yihiin ay ciidamada watay dariska militariga ku kufsadeen halkaasi iyadoo sidoo kalena ay sheegayaan dadkan in dhibaato ay ku hayaan dad ku lubisan dariska ciidamada dowladda soomaaliya ee inta badan fariisimada ku leh inta u dhexaysa wallaweyne taxsiile oo ah halka ugu badan ay ka yimaadaan caanaha lagu iibiya magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya
oo shacab oo dad xeere oo masaakiin oo deegaanka meesha ay saarnaayeen dadoo shacaba naqa xabad lala dhacay wallahi nino waxa nawaa dhigtay waa la sheegayay laakiin macnaha dhibaatada waxaa ka daran naba wax baa xanuujinay gabdhihii la dhashay xalay la fadhi ala faraxumay waxaa faraxumay guuti lixaad waaye macnaha gabdhihii baabuurka waa lagala tegay maraya markaatina dadkii geladii oo dad oo macnaha oo shacab oo geladii loo dhacayaa meesha degan dadkii oo mudulay u hoydan habeenka xalay saaka laga soo qabtay u qoodha dhar oo dhar haysa oo sidii cawaan u rago aa markii laga soo qabtay sallay xalaan ka tirisa meesha waa meesha waa maca dadka lagu dhawaatayaayo shacabka meesha meesha ilaa walaweyn deganaanam lahayn oo meesha degan gaariga wuxuu ahaa gaari caanooraha oo masaakiina dadka xeeliyo ka dhibaatan oo baaba'aayo oo naa islaamihi oo masaakiinta ahay oo ukumadooga keensaday meeshaan oo caanaha keensaday oo sii caraabaya si garabsii sii hoyaadaya xabada la dhacay markii xabada la dhacana waa la xoogay waa la filajuuriyey dharkii waa laga jeexjeexay hal dhar u ka haysanaa meeshii looga dhaqay waxaa ka asaamaya haweynaha soomaaliya cadaalad maray ee la samayaayo ee cadaalad ay jirtaniga saaka ma dhaqaajinaayo maytaa soo tilaaba sharciga oo nimankii oo oo oo oo sharciga hor keeni waayo haweenka macnaha xalay ma hurdin indhayga isuma geyn intii reerkigeena ma hurdin soomaaliya waxaa ka asaynaa inuu shacabka masaakiinta oo baaba'aa la baaba'aayo oo caanaloyda oo masaakiinta oo rayidka oo guutulaxaad baabiinayso inuu tilaaba sharciga nimankii oo sharciga horkeeya aqoona hadday intiga wax kale ku kalsoonaa ma jirto oo jawaab degdega na soo siiyo
gobolka shabeellaha hoose ayaa ah halka ugu badan ee ay ka taagan tahay cabashada ku aadan ciidamada ku libisan dareyska ciidamada qaarkoodna la sheego inay kala tirsan yihiin militariga soomaaliya oo dhibaato u geysta dadka iyagu ku kala safraa qaybo ka mid a gobolka shabeellaha hoose kuwaasoo inta badan la kulma tacadiyo kala duwan oo lagu eedeeyo ciidamada dowladda soomaaliya iyadoo sidoo kalena ay jiraan falalkan qaarkood inay geysanayaan dad ayagu iska dhigay inay ka tirsan yihiin ciidanka dowladda sida ay saraakiil ka tirsan ciidamada dhowr jeer hore u sheegeen warbaahinta warkii oo aad ka dhegaysanayseen raadiyo wardheera khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhegaysanayo waa naga inta waxaa warka idiin akhrinayay anigu ah saaxiibkiin maxamed nuur amiin tan iyo intaan mar kale dib u kulmayno sidaa iyo nabadgelya wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh